بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanle oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maliishaadka xuutiyiinta oo ku dhawaaqay inay xireen garoonka diyuuradaha bingoriyon ee magaalada talabiib sawaariikh laga soo tuuray koonfurta lubnaan oo ku dhacday deegaanada sahaynada ay ixtilaalka ku haystaan iyo wasiirka difaaca yuhuudda oo amar ku bixiyey in la duqeeyo bayruud militariga suudaan oo guulo waaweyn ka soo hooyey dagaalka laba sano jirsaday ee ka socda dalkaasi gacantana ku dhigay madaxtooyada wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta sirdoonka waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee isbeddelka dagaal ee ka dhacay kharduum wadahadalla toos ah oo u dhexeeya imaarada islaamiga afghanistaan iyo maraykanka oo bilowday iyo wafdi ameerikaan ah oo markii ugu horraysay ka degay kaabul mid ka mid ah dhuumaha gaaska ruushka oo gubanaya haddaba tani maxay ku keeni kartaa heshiiska soddonka maalin soconayay ee trump uu la galay butin qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii siddeed iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa'il caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag oo maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiylabaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maliishaadka xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba ay xireen garoonka bingoriyon ee magaalada talaabiib kadib weeraro sawaariikh ah oo saacadihii lasoo dhaafay ay ku qaadeen magaalooyinka yahuud ay ixtilaalka ku haystaan yaxya asariic oo ah afhayeenka militari ee kooxda ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay inay sii xoojinayaan weerarada ay ku beegsanayaan deegaanada yahuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan isagoo digniin u diray dhammaan shirkadaha caalamiga ah ee ka degi jiray garoonkaasi wuxuuna sheegay inuu xiran yahay ayna weerar joogto ah ku beegsan doonaan tallaabadan ayaa timid iyadoo dowladda maraykanka maalmihii lasoo dhaafay weerar aado culus ay ka fulinaysay waqooyiga waddanka yemen taas oo ay sheegtay inay kaga hortegayso weerarada xuutiyiinta ay ku beegsanayaan maraakiibta ganacsiga ee maraysa badda cas oo ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka iyo kayaanka sahaynada dhanka waddanka lubnaan markii ugu horeysay saddex bil kadib heshiiskii xabad joojineed ee dhex maray ururka isugu yeeray xisbullah iyo talaabiib ayuu burburay heshiiskaasi iyadoo maanta sawaariikh laga soo tuuray koonfurta lubnaan lagu garaacay deegaanka almadallah oo dhaca waqooyiga dhulka filistiin wasiirka gaashaandhigga sahaynada ayaa si deg deg ah kaga falceliyey falkaasi isagoo ciidankiisa amar ku siiyey in weeraro waaweyn oo ay qaadaan wuxuuna sheegay in weerarka lagu beegsaday deegaanka almadallah ay uga aargudanayaan duqeymo culus oo ay ku beegsadaan magaalada caasimadda u ah lubnaan ee bayruud dhanka magaalada khaza duqeymaha yahuudda ayaa sii lixaadsanaya waaxda caafimaadka qidaacana waxa ay sheegtay in tan iyo talaadadii lasoo dhaafay ay shahiideen dad ka badan ilaa lix boqoloo ruux halka ay dhaawacmeen in ka badan kun kale dhanka waddanka suudaan ee bariga qaaradda afrika isbeddello waaweyn ayuu waddanku martigeliyey kadib dagaallo qaatay muddo laba sano ah oo halkaasi ku dhex marayay militariga xukuumadda suudaan iyo maliishaadka r s f ee ay taageerto dowladda ridada imaaraadka carabta ciidanka suudaan ayaa si dhammaystiran gacanta ugu dhigay xarunta madaxtooyada wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska guud ee ciidanka sirdoonka tani ayaana ku soo aaday iyadoo dagaal soo bilowday dabayaaqadii toddobaadkii lasoo dhaafay soona gabagaboobay galabkii jimcaha ay guusha ku raacday militariga xukuumadda kharduum sidaana ay kula wareegeen xarumihii dowladda ee gacantooda ka maqnaa muddada labada sannada ah isbeddelna ku sameeyey mucaadalada dagaalka suudaan
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى waa hagaag wadahadalla u dhexeeya imaarada islaamiga afghanistan iyo maraykanka oo quseeya heshiis maxaabiis isdhaafsi ayaa bilowday wafdigii ugu horeeyey ee washington ka socda ayaana gaaray kaabul qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo oo maraykanka u soo bandhigtay qaadashada macdanta qaaliga ah ee dalkaas sida uu ku warramayo wargeeska wall street journal madaxweynaha dalka bartamaha afrika ku yaala ee kongo ayaa u soo bandhigay dhiggiisa maraykanka in uu qaato macdanta qaaliga ah ee dalkaas taa beddelkeedna uu u soo diray ciidamo ka saara kongo kooxda m labaatan iyo saddex ee ay dacmisa dowladda ruwanda kuwaas oo waayahan dambe si had ah uga dagaalamaya gudaha dalkaas sidoo kale wargeysku waxa uu sheegayaa in donald trump uu middan si had ah u danaynayo lagana yaabo in maalmaha soo aadan uu u diro dalkaas wafdi ka socda dhankiisa si loo furo ayaa la yidhi wadahadallada uu danaynaya madaxweynaha kongo waxay middan ka dhigan tahay in markan si cad ay xukuumadda kinshasa bannaanka u soo istaagtay weliba iyadoo galbeedka ka dalbanaysa in kooxda m labaatan iyo saddex dalkeeda looga saaro maadaama fallaagadu ay isbuucadii lasoo dhaafay ku socdeen qaab xawli ah iyagoo ballankoodu yahay in ay tagaan ilaa madaxtooyada dalkaasi wadahadallo toos ah oo u dhexeeya imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo maraykanka oo ku aadan maxaabiis isdhaafsi oo bilowday waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida uu baahiyey joornaalka new york times wafdigii ugu horreeyey oo ka socda maraykanka ayaa gaaray saacadihii lasoo dhaafay magaalada caasimadda ah ee kaabul si ay wadahadallo ula yeeshaan saraakiisha dowladda afghanistan waxaana qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee imaarada kulankan dhex maray saraakiisha labada dal ayaa la sheegay in looga hadlay arrimo la xiriira maxaabiista xilli taalibaan ay sii daysay ilaa afar maxbuus oo ameerikaan ah tan iyo bishii janaayo ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan waxaana ugu dambeeyey george ogelisman oo ahaa muwaadin ameerikaan ah oo afghanistan ku xirnaa tan iyo sannaddii laba kun labaiyo labaatan oo la xaqiijiyey in isaguna la sii daayey maalinnimadii shalay kadib wadaxaajoodyo imaarada iyo dowladda qatar dhex maray imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa si had ah gorgortan ugu gulaysa maxaabiista si dhankeeda ay u soo deysata maxaabiista faraha badan ee uga xiran xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee guantanamo bay waxaana lagu tilmaamay mid ka mid ah wadahadallada muhiimka ah ee ay ku dhaqaaqday dowladda islaamiga ah ee afghanistan mid ka mid ah dhuumaha gaaska ee ruushka oo ololeysa haddaba tani miyay kala dhantaali doontaa heshiiskii soddonka maalmood soconayey ee uu maraykanku soo dabaaliyey waa qodob kale oo aan ku dharaandirin doonno xubinta sida uu baahiyey joornaalka the independent mid ka mid ah dhuumaha gaaska ee ku yaala gobolka kuriiske ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaabaraha kala duwan ee internetka lagu baahiyey iyadoo si had ah u ololeysa waana dhuunta gaaska ee sudsha ee gobolka kuriiska ee galbeedka ruushka waxaana la sheegay in dabku uu ka dhashay kadib qaraxyo lala eegtay goob aanan sida uga fogeyn xarunta oo ku taalla xadka u dhexeeya gobolka kuriiska ee ruushka iyo gobolka kale ee sumi ee ay ukrain leedahay xukuumadda moscow ayaa qaraxyadan ku eedeysay kiyef waxaana saraakiisha ruushku sheegeen in weerarkan loo geystay dhuuntan gaas ay ka dhigan tahay in ukrain ay jibisay heshiiskii soddonka maalmood ee uu maraykanku garowdaynka ka ahaa ee dhigayay in muddo aanan la weerarin xarumaha tamarta ee ukrain haddii aan milacsanno qodobka ugu dambeeya ee xubinta waxa uu noqonayaa dowladda maraykanka oo ogolaatay in turkiga ay ka iibiso diyaaradaha dagaalka ee f soddon iyo shan sida saacadihii lasoo dhaafay ay baahinayeen inta badan joornaalada ugu waaweyn Turkiga sida Yeni Shafaq, Donald Trump ayaa u ogolaaday xukuumadda Ankara in uu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee F-35 balse xukuumadda Washington ayaa middan ku xirtay shuruud ah in Ankara ay kala furfuri doonto oo ay shaqada ka saari doonto nidaamka difaaca hawada ee S-400 ee uu Ruushku soo saaro oo markii horeba qayb ka ahaa sababta Turkiga loogu diiday diyaaradaha F-35 in laga iibiyo Turkiga ayaana u muuqday in hadda uu ogolaaday arrinkan si keliya uu u helo diyaaradaha dagaalka ee F-35 oo in muddo ah ay xukuumadda Ankara ku tahmiisay guud ahaana dhegaystayaal xubinta oo aad ku maqasheen canawiin kala duwan waa inagayntaa aan iminkana idinku wareejiya walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom فيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii siddeed iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiin waxaa halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعنا نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا bilowgii sannadkii labiyo tobanaad ee hijrada rasuulka khaalid bin waliid alliha ka raalli noqdee ayaa waxa uu u dhaqaaqay furashada koonfurta ciraaqa mid ka mid ah dagaaladii uu la galay furus iyo huwantii carabta ayaa waxa uu ka dhacay xuduudda dalka ciraaq uu la leeyahay kuweyd gaar ahaan deegaan lagu magacaabo caynu tamra khaalid waxaa u suura gashay inuu jebiyo furus iyo carabtii isbaysatada ahayd ee deegaankaasi ku dhaqnayd waxaana laga soo qafaashay afartan addoommo ah kuwaasi oo loo kaxeeyey dhanka iyo magaalada madiina almunawara khaliifkii muslimiinta ee xilligaasi cumar bin khadaab ayaa sida caadada ahaydba waxa uu qaybiyey dhammaan khaniimadii iyo addoommadii dagaalkaasi lagu soo qafaashay anas bin maalig khaadimkii rasuulka ee caanka ahaa ayaa waxaa ku soo hagaagay mid ka mid ah addoommadaasi la qaybiyey oo lagu magacaabi jiray siriin muddo kadib anas waxa uu go'aansaday in alle dartii uu xorriyaddiisa u siiyo ninkaasi maadaama islaamnimadiisu ay wanaagsanaatay wuxuuna u guuriyey gabar lagu magacaabi jiray safiya oo iyadana horay uu u xoreeyey abuubakar sidiiq khaliifkii rasuulka waxaana arooskooda ka soo qayb galay saddex ka mid ah xaasaskii rasuulka iyo saxaabo aad u badan oo siddeed iyo toban ka mid ahba ay ahaayeen kuwii ka qayb galay dagaalkii beder aad ayaana loogu duceeyey labadan lamaane waxayna noqdeen kuwo isjecel oo isu kaashada cibaadada iyo khayrka muddo kadib waxay u guureen magaalada basra oo siriin asalahaan uu ka soo jeeday waxaana qoyskani halkaasi ugu dhashay carruur taariikhda islaamka ku yeeshay magac iyo maamuus kuwaasi oo dhammaantood culimmo wada noqday kuna caanbaxeen funuunta kala duwan ee islaamka sida cilmiga xadiidka tafsiirka fiqhiga iyo fasirka riyooyinka waxaana ugu caansanaa maxamed bin siriin iyo walaashiisa aan isaga ka dhicin ee xagga cilmiga alle kacabsiga iyo suudiga taas oo lagu magacaabi jiray xafsa bintu siriin kunyadeeduna ahayd ummu hudayl taas oo qisadeeda aan ku soo qaadan doonno halqadeenna maanta ee saadaatu nisaa'il caalamiin xafsa binti siriin waxay geeriyootay kun iyo afar boqol oo sanno wakhti hadda laga joogo hase ahaatee magaceeda ayaa noqday mid ku waaray muslimiinta dhexdooda taariikhduna in badan ay xustay waxaana gabadhaasi laga dhaxlay cilmi iyo aqoon badan haddaba waayo xafsa binti siriin siday ku barbaartay maxayse caan ku ahayd yaa ka mid ah macallimiintii ay wax ka baratay waqfadeenna maanta ayaan arrimahaasi oo dhan isku dultaagi doonaa insha allah xafsa binti siriin ummu hudayl waxay ahayd gabadha ugu weyn ee qoyska siriin waxay ahayd gabar taabiciyad ah oo ku soo barbaartay jaceylka cilmiga ayna ka baran jirtay jiilkii saxaabada intii noolayd xilligeedii waxayna qur'aanka kariimka xifdisay iyadoo labiyo toban sanno jir ah dadkii ay cilmiga ka baratayna waxaa ka mid ahaa caalimkii weynaa ee saxaabada iyo khaadimkii rasuulka anas bin maalig kaas oo sidoo kale xidhiir la lahaa qoyskooda maadaama aabbaheeda uu isagu mowle u ahaa wuxuuna ku booqan jiray basra halkaasoo xafsa ay kaga baran jirtay cilmiga xadiidka waxay sidoo kale xadiiska ka dhagaysatay ummu cadiya al ansaariya oo ka mid ahayd haweenkii saxaabiyaadka ee waaweynaa nebigana kala qayb gashay dhammaan macaarigtiisii sidoo kale xafsa binti siriin saxaabadii ay cilmiga ka dhagaysatay waxaa ka mid ah salmaan bin camr kaas oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka ee degnayd magaalada basra waxayna ka warisay xadiidka caanka ah ee ka hadlaya qaabka uu u afuro qofka sooman oo ah in marka hore uu timir ku bilaabo haddii uu waayana biyocad uu ku bilaabo asxaabtii rasuulka ee ku noolayd magaalada basra waxay ahaayeen kuwa siyaaran jiray guriga xafsa binti siriin culimmadii waaweyneedda islaamka ee kale ah ibnuljawsi ibnu xajar al casqalaani iyo ibnu kathiirba waxay isku raaceen in xafsa binti siriin ay ka mid ahayd ardadii cilmiga ka dhegaystay oo ka aflaxay ummilmu'miniin caaishata radiallaahu canha gabdhihii wax ka bartay ummuna caaisha kuwii ugu cilmiga badnaa waxay kala ahaayeen camrata binti cabdiraxmaan xafsa binti siriin iyo caaisha binti dhalxa abulxafsa al cijli al kuufi wuxuu isna sidoo kale kitaabkiisa taariikhu thaqaafaad ku sheegay in xafsa binti siriin ay xadiiska ka dhegaysatay ummu cadiya xafsa waxay noqotay caalimad cilmiga ka gaartay makaanad aad u sarraysa ilaa ay noqotay mid munaadaraad ama doodo la gasha culimmadii waaweyneed ee xilligeeda ee taabiciinta ahaa xafsatu bintu siriin umulhudayl alfaqiihatu al ansaariya waa gabar oo taabiciyad ah oo ilaahay subxaanahu watacaala isugu daray cilmi iyo cibaado iyo suhdi intaba ay kulansatay oo gabdhihii nasiibka u yeeshay saxaabada rasuulka radiallaahu canhum ajmaciina inay la kulmaan arday u noqdaan saxaabiyaadka markii la tirinayo labada gabdhood ugu fadli badan ayay ka mid tahay xafsa bintu siriin iyo camra binti cabdiraxmaan ibni sacad ibni zuraara wle hishaam ibni xasaan ibnu siriin wuxuu ahaa oo imaamka la yaqaano maxamed ibnu siriin kaana idaa ushkila calayhi shay-un min alqur'aan qaala idhabuu fasaluu xafsa kayfa taqra wuxuu dhihi jiray haddii xoogaa ishkaal lagu sameeyo qur-aanka ka mid a wuxuu dhihi jiray orda aada xafse oo soo fiiriya ama soo weydiya aayaddaas qaabka loo akhrinayo taa waxaad macnaha ku tusinaysaa xafsa radiallahu tacaala canha sida ay u baratay qur-aanka iyo qiraa'aadka siday ugu ficnayd xafsa binti siriin ummu hudayl waxay ku jirtay culimmada lagu kalsoon yahay marka la joogo cilmiga jarxiga iyo tacdiilka waxayna sidaasi ku noqonaysaa qof ay u kulantay cilmi cadaalad akhlaaq alle kacabsi sidqi iyo garasho dheeraad ah sidoo kale dhammaan walaaladeedii waxay ahaayeen kuwa hiqo ah oo ka mid ahaa culimmadii waaweyneed ee taabiciinta sida maxamed bin siriin yaxya bin siriin macbad bin siriin iyo anas bin siriin xafsa binti siriin si kasta oo ay caalimad u ahayd oo ay dadka diinta u bari jirtay haddana marnaba ma ilaawin doorkeeda ugu muhiimsan ee nolosheeda ee hooyanimada oo ah tarbiyada carruurteeda kasakow inay hagaajisay tarbiyada carruurteeda haddana waxay bari jirtay qur'aanka xadiidka nebiga iyo fiqhiga carruurteedana kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah hudayl bin cabdiraxmaan albasri oo isna noqday caalim sida hooyadii iyo abtiyaashii oo kale xafsa binti siriin waxay nolosheedii oo dhammi u hubaysay u khidmaynta islaamka iyadoo ugu adeegaysa cilmiga iyo tarbiyada waxayna caan ku ahayd suhdiga iyo cibaadada xafsa bintu siriin radia allahu tacaala canha ee, raggii oo taabiciinta ahaa oo xilligaas joogeen aad bay ugu faa'iidaysan jireen cilmina markaas way ka baranayeen waxayna sheegeen cibaadadeeda iyo suhdigeeda cabdikariim ibni mucaawiya ayaa wuxuu yidhi dukira lii can xafsata annaha kaanat taqra'u nisfa alqur'aani fi kulli leyla wa kaanat tasuumu dahra wa tufdiru alciidayni wa ayaama atashriiq wuxuu yidhi waxaa la ii sheegay xafsa bintu siriin raximahullah in ay akhrin jirtay een, qur-aanka kala bar habeen walba oo waxay sanadkana way soomi jirtay markii laga reebo labadii ciidood iyo ayaamu tashriiq ayay afuri jirtay wuxuu leeyahay hishaam xafse waxay ahayd tadkhulu fii masjidiha fatusallii fiihi alduhra waalcasra waalmagriba waalcishaaa waasubxa masaajidkay gashaa markaasa duhurka iyo casarka iyo maqhrabka iyo cishaha salaad suba ay ku tukataa huma laa tasaalu fiihi xataa yartafica annahaar haddana markay salaad suba ay tukato way joogaysaa ilaa barqadii maalinta ay soo kor noqoto oo kadibna salaadii duxada ayay tukata kadib markaasay soo bixi jirtay fa yakuunu cinda daalika eh, wuduu'aha wa nowmuha markan eh, xafsa binu siriin radia allahu tacaala canha waxay ahayd gabar oo caabidad ah oo ilaahay subxaanahu watacaala cilmigeedana waa laga faa'iidaystay mahdi ibnu maymuun isagana wuxuu yidhi makathat xafsatu fii musallaaha halaathiina sana laa takhruju ilaa lixaajatin aw liqaa'ilatin meeshii musallaheedii ay waxay ku nigaatay soddon sano hadday soo baxdo waxay usoo bixi jirtay xaajatu linsaan ama inay qaylulsato darteed ayay usoo bixi jirtay marka xafsa bnu siriin radia allahu tacaala canha bii-adaas oo cilmiga iyo suhdiga iyo cibaadada ku dheehan oo jiilkii saxaabada ay joogeen ayay kusoo barbaartay markaas waxay isku darsatay cilmi fara badan fahamto ku camal fasho ilaahina subxaanahu watacaala cilmigeeda iyo suhdigeeda iyo dadaalkeedana ummad fara badana ilaahay ku anfacay rag iyo dumarba leh markan taana waxaa weye waxaa laga qaadanaya cilmiga barashadiisa ragga kuma kooban suhdiga iyo cibaadada iyo khayrka in loo dheereeyana ragga kuma kooban waxaa weye gabdhaha waxaa laga helayaa qaar wax badan oo ka badiyey ragga cilmiga iyo suhdiga cibaadadaba ay ka mid tahay xafsa bintu siriin oo labadii gabdhood oo mid kastoo ka mid ah lagu tilmaamay inay tahay sayidatu nisaa'i attaabiciin ilaahay subxaanahu watacaala ha ka raali noqdo in ilaahay ha ka raameeyo nacam xafsa binti siriin ummu hudayl waxay ahayd gabar asturka iyo xijaabka aad ugu dadaasha xitaa markii ay gabowday waxba iskama beddelin dhaqankeedii cibaadada iyo xijaabka mid ka mid ah ardadeedii ayaa sheegay in xitaa markii ay gabowday xafsa binti siriin ay ugu geli jireen masjidkeeda iyadoo niqaaban oo xijaabkeedu u dhammaystiran yahay waxayna aad ugu dadaali jirtay in cimrigeeda ay shahaado ku soo gebagabayso
بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu المصيف لها بشرى بشرى بشرى لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها